deegaanka caadley oo deegaanadan aan degannaha meesha hadda ugu horraysa oo waxyaabo dhaxalgala laga qabtay oo dad muxsiniina oo ixsaan falay oo wanaagsan oo u damqaday bulshada dhibaatooyinka ka dhex jira intaarka u damqaday ilaahay mahaddiisa wax kula baxay ayaa bacdallah mahad iskale waxaa mahad iskale dadkiina soo ajiibay oondhaana farxadda nagala qayb gaata oo deegaanka ahaayo in loogu adeega la rabay ee wakhtigoodu soo deeya iyaguna mahadnaq le asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu bacdi salaam allah mahad isale isu kaanyo keenay horumarkan baldhaaran isugu kaanyo keenay waa bilow anigu waxaan ka mid ahay dhallinyaradii fikirkan keentay markay isu imaanayeen ay noogu yeedheen maalintii erebaan idhi eregiina waxaa waaye saxay ka dhigeen waxaa la yidhi nin layidhaha macallin hiiraan oo macallin dugsi yahay ayaa siyaasadda ku biiray marka meel tuulaa sidaanoo kalea soo qudbadaynaayoo leh codkiinna haddaad isiisiin qadna geela ku dhacdoo kud layidhahaan idinka daaweyhaa geela idinkaga daaweynaa looda goshaan idinkaga daaweynaa ariga agmar wax layidhahaan idinkaga daaweynaa beeraha waa bacriminaa kiliyaasha waa qodaa ceelasha waa qodaa waxaasuu wuxuu maqla nin aqoon badan u leh oo mataqaanaa si fiican macalhiiraan u yaqaana marka intuuna siyaasadda gelin yaqiin marka intuu dayow inuu hoos u warramou rabayu kor u qaadaasuu yidhi ilaahayu macalhiiraan adaa iga yaqaana wuxuu sheega ama runtiiyaagu maalintii sidaasaan idhi marka waxaan leenahaa dhallinyarda isxilqaantay maalintaas eragaanaan ku idhi rumay sheegeen waa ku mahadsan yihiin waxaa layidhi wakhti gaaban warkiis gaaban waxaan halkaan u taagannahay maanta xaflado ishuwan sida meesha ka muuqata boorarka xirigjar iyo maxaa la yidhahdaa dhagaxdhig falilaahi alxamdu walmanna waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa maanta in deegaanka caadley la xerig jaraayo isbitaal isku tashi ay ku dhisteen dadka deegaanka waxaan ognahay baahida loo qabay caafimaad in la helo meeshaan sidoo kaleeta baahida loo qabay in la helo waxbarasho iyo baahiyo kaloo badan reer caadley iyo dhammaan dadka deegaanada ku xeeran degan waxaan rabnaa waxa waa la heli karaa oo haddamba waa kana waa la dhisay waa la qurxiyey waxaan rajaynaynaa inaan xajisanno oo reer caadley ay ku dadaalaan oo ay haystaan oo ay ka faa'iidaystaan sidii loogu dhisan ay uga faa'iidaystaan